sayidyaal markay doonayaan inay wax tiriyaan halabuuradu waxay ka maansoodaan habab kala duwan oo ay kala doortaan hababkaas oo kolba miisaanka meedhisyada lagu kala garto waxaa lagu magacaabaa badaha maansaba waxaana ugu caansan gabayga geeraadka jiiftada masafada iyo kuwo kale oo ay heesuhu ka mid yihiin lafagurayaasha suugaanta soomaalida qaarkood siday ku dhiiradeen badahaas mid waliba wuxuu ku fiican yahay oo loo adeegsan jiray ujeeddo ka mid ah kuwii ay hal abuuradu ka maansoon jireen welina ay ka maansoodaan waxay odhan jireen markuu u dan leeyahay murti iyo arrimo waaweyn inuu soo bandhigo hal abuurku wuu gemi jiray markuu waayeeloobo ama uu wadaad yahayna jiiftada ama masafada ayuu ku wahsan jiray ha yeeshee wuu geeraari jiray col duulaana kolkii uu guwaabinayo mid madaxa oo soo degay amaba la caleema saarayo markii uu u dabaaldegayo iyo maalintii faras ama geeyo uu ku joogo uu ammaanayo ee maansayahana uu ku jiraa madan ay ku kulansan yihiin uu ka dabeebanayo laguna kala reebi doono wuxuu kaloo hal abuurku geeraadka u beedin jiray tolka uu u dhashay ee tolkale maalinta ay garanayaan ee geed lagu ballamay ay shilan ku yihiin isaga oo ka soo jeeda dhinaca qoladiisa ayuu ku looqayn jiray halal geeraara oo mar faan iyo foolax goodana mar dhaar iyo dhaadasho ah mar kalena garnaqsi daaran wuxuu ku qeexi jiray dig ama dhambaqo kii uu ahaadaba dhinaca uu u hadlayaa gaboodfalka uu dhinaca kale ka sheeganayo iyo baanta uu ku tabayo badanaa geeraadka sidaas ah maantayahanku wuxuu ku faahfaahin jiray shuruudaha haddii la fuliyo ay qoladiisu ku qadoobi karayso ee xumaan horle iyo colaadiba ay ku baaqan karayaan waase hiddahooda olayaa ma lahaa haddii hal abuurka soomaaliyeed tol ama hal abuur kale uu geeraad kula xaajoodo waxaa ka yaab leh kolka uu kula garamo dawlad shisheeye iyo nin caddaan ah taasina halgeyso ayay ka dhacday waase goorma waa dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo kontonnadii dhinac ay degtaba waa sannadihii ay soomaalidu isku uurka noqotay ee tiro yar mooye dhammaanteed ay gumaysiga ka dhiididay waxay ka wada caraysnayd sida loo kala googooyey sida loo saanyaday ee tan iyo aamanuhu geyigii ay ku dhaqnayd looga cayn wareejiyey qaramo kalena ay u qaybsadeen malahayga intii ay jirtay garaadkeeda siyaasadeed waa markii uu ugu sarreeyey oo in yar mooye inteeda kale ay isku dhacsatay silsiladda guulnimo inay iska goyso waa wareegii s y l iyo s n l sidii ay ugu wada ogsatay ayay isugu duuban tahay dubaaqayda waxaan gobanimo ahayna geli maayaan maankeedu madax bannaanihii midho ka yar uma furra halku dhegeeduna waa midnimo waxay u dhegeen uguley madaxdii siyaasadda iyo hal abuuradii fanka oo ka dhaadhiciyey iyada oo toltol la yahay inaan dowladnimada la raadin karin hadhow haddii la helana aan iyada iyo qabyaaleed dalka ku wada noolaan karin markaas bay intii muddo ah tol sheegadkii ka hawootay oo gobolaysigii ka sarreeyay dhinac ay degtaba saxansaxada goobonimada ayaa usoo carfaysa waxay sanka la wada raacaysaa badweynka hindiya iyo xamar oo muddo yar kadib gumaysiga talyaanigu uu ka hulooyi doono ka soomaaliyeedna ay markaa dowladnimada hoggaanka u qaban doonaan taas bay si weyn ugu faraxsan tahay waxayse ka wada burugoonaysaa qaybaha kale ee halganku ka aloosan yahay welise aan la ogeyn gumaystayaasha haystaa waxa ay ka damacsan yihiin guud ahaan dareenka ummadda oo heerkaa maraya ayaa loo soo gaaray maalin ka tirsan sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo kontonkii meesha waa hargeysa oo iyada iyo degaamada ay xarunta u tahay uu ingiriisku qayb u helay tan iyo dabayaaqadii qarnigii sagaaliyo tobnaadna uu ka telinayay dhaqdhaqaaq aan lagu aqoon jirin ayaa maantaa magaalada ka muuqda dadweyne fara badan baa xagga iyo xagga u kala dilaanaya oo qaar baa dhinac loo wadaa calamo geergeedan baa la lulayaayo tiirar dheerdheer la sursurayaa dhinaca gelida cusub ee dayuuradaha ayaa loo sii qulqulaya show ka dhowbaa waxaa ka soo degi doona nin ka tirsan qoyska boqortooyada ingiriiska meeqaankiisu waa duke of galosta waxaana u eeda ah boqoradda haddanba nool ee lagu magacaabo elizabeth tii labaad caddaan hindi iyo soomaali madaxda oo idili waxay ku dadaalaysaa si yaabo badan sidii ninkaa lagu soo dhoweyn lahaa loona dareensiin lahaa dhulka uu yimid inuu yahay guud ahaan dhul ingiriiska laga rabo si gaar ahna qoyska uu ka socdo looga jecelyahay maantaas oo kale maansayahanada lagama maarmee rag baa iyagiina loo diray waxaa laga codsaday inay diyaariyaan tix ammaan ah oo dabaaldega ergeyga reer boqor ay kaga qayb galaan ha yeeshee gadaalkii sidaa caddaatay wuxuu ahaa codsi lagu kala bayray oo halabuuradii loo soo bandhigay aanay isku sii uga jawaabin qaar baa ku gacan sayray waxaana ugu caansanaa barkhad cas oo ahaa ninkii maantaatiliyo heestii gumaysidiirka ahaydee dhextaalkeedu ahaa aan ooye albaabka iyo xira qaar kale ayaa yeelay iyagana waxaa ugu yaro badnaa kii odhan jiray sida naag gali weyday oo dhowaan eebba wax siiyey oo dhabta wiil yar ku haysa waanu ku dhagabeelaya ingiriis dhaladkiiyow halkeen kaa dhunkadaa waxaase jiray gabayaal saddexaad oo isagu madasha isa sii taagay hase ahaatee madaxadii afkiisa dawlaysay ay ku hungowday tixii ammaanta ahaa ee laga filaayana aan laga helin waa intii tiqiina nin ay u qansanayd inuu ahaa gabayaa dhab ah abwaan dhaqanka soomaalida ku xeeldhaaraa iyo waayo arag gudaha dalka iyo dibadda socaaladii uu ku mari jiray ay wax badan ku kordhiyeen waa cumar xuseen gorse oo loo yaqaan cumar steliya oo markii hore reer berbera ahaa gadaalkiina hargeysa u soo wareegay halkaasoo toddobaatanadii qasnigii dhammaaday uu ku geeriyooday cumar waxay la noqotay hadal madasha laga yidhaahdaa inuu meesha ku jiro sida barkhad cad ayuu dareenka umadweynka u xambaarsanaa wuuse ka dul badnaa wuxuu istusay madax meel ka sarraysa oo la saraaxaa ma jirtee intuu bareero inuu ninka la garamo markaasba gorihiiba wuxuu ka dhigtay geed lagu xaajoonayo oo ay laba tol isku hor fadhido tol soomaali la yidhaahdo oo uu isagu u hadlaayo iyo tol kale oo ingiriis la yidhaahdo madashan uu u joogo duke of goloster goobtaas buu ka tiriyay geeraal xalcaday ka muuqdo oo ku faahfaahinayo tan iyo maantii ay berbere axdiga ku kala qorteen dibidaabiye wixii ingiriis uu soomaali ku faray iyo iyadoo siday daacadda ugu ahayd ha yeeshe uu isagu ku ballan furay markuu dhulkeeda kala qoqobay ee qaramo kale uu kolba qayb ugu gooyey kol buu eed sheeganayaa kol wuu baanayaa kol dareenka ummadda ayuu erayo qabba huwan ku soo bandhigayaa kolna wuxuu af muggi ugu sheegayaa mar dambe inaanay ingiriis ku hodmi doonin ugu dambaysta isaga oo aan cidnala kala tashan ogna in la wada qabo ayuu ergeyga caddaan wuxuu ugu sheegayaa go-aankii uu london kula noqon lahaa kaasoo ah gobonnimo deg dega waxaan ahayn soomaalidu u tegay inaysan u soo jeedin welibana ay sida axmed kula ballansan yihiin geeraarkiisii uu dansheeg u bixiyey cumar xuseen wuxuu ku yidhi boqorow ingiriis in badan baan wada joognay oon afkiisuun baranaynay uunkana waa iska raacnay in ninkii ku caddeeya ama eeba ku fiiqana annagaa u tegaynay oon oggolayn xumihiisa jarmal waa isku eednay oo raggaygaa ku idlaaday ardina laygama siimin axlaftiinaga gaadhayna jabaan waa la ogaayoo oofran baana bannaan abaalkaan ka sugaynay arligaanu lahayn iyo xooggii aan la ag joognayba amxaaruu ku wareejay oo warku taaliya ciiliyo utun baan ku qabnaa odayaashii hore baxdigay la qorteenna ilowyo ka tallaabsay duulada eegga la sheegayo shuuci maanu aqoone haddaan maanta u iiso idinkaana baraayo oo eegla igama yeelo ururkaanu shirayniyo ilkahaanu caddaynay rag aqoon daran ma yihiina in weyn baana qarsoonoo uurku waana bukaa bukaa dhacdabayd muuqda aftintaa ka wareegta amba geelu ka maagayna isdhowyoo mari maayo ay libaax ka qaraabto adduun looma horseedo haatan waan is ogaanay maanta aamini mayno aqooni nooguma laabno oo axdina noo xaru maayo haddaana dawlad abuurin oo nimankaa kala oodane afar loo kala goostay inba meel lagu haysto ururin ood isu geynin ood isticmaalka ka qaadin idlanay kuma tooydo istaaliin iyo shiinana awal iima sinayne ana kaama dhowaysto arrinaan ku hogdoomiyo eegbana nooma dambayso albaabka axmar weyn iftiinkaa ka baxayaa indhahaygu jiraanoo abtisiina ma guurto oo uunkay noogu xigaan arwaxaygiiyo kooduna waa ushaa iyo diirka odayna waa ka walaala oo lixdankaan is ognay rag ka oolaya maihine arrinkaa isu sheega oo ogeysii madaxdiinna bal halkeed ku aragtay mar la joogaba garaad siyaasadeed oo kaas laga sarraysiin karo mase runbaa dadka qaarsid ay qabaan da aan soo noqonayn gabayaagu inuu ka mid ahaa